bismillaahi raxmaan raxiim ku soo dhowaada qodobada wararka caawa kuwada ugu doorka roon waxaa ka mid ah gobolka hiiraano oo loogu dhawaaqay wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya oo soddon sano kadib si casri ah u dhisaysa for lanini lazareti maamulka gobolka banaadir oo dhagax dhigayo waddo interloog ah oo laga hirgeliyey degmada kaaraan puntland oo gacanta ku dhigtay nin ajnebi ah isagoo dhaawacan warka dibaddana waxaad ku dhegays doontaan xamaas oo sii daysay afar askari oo israa'iiliin ahaa qodobadaasi wuxuu ku soo kordho ayaad warka ku dhegaysan doontaan hadduu eebeen oo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu doorkaroon markana waxaad ku soo dhowaataan isagoo faahfaahsan gobolka hiiraan ayaa loogu dhawaaqay wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab cabdiqani cusuble ayaa warkani inuu faahfaahinaya dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab ayaa mar kale dib uga bilowda gobolka hiiraan iyadoo markaan loo gudbin doono galbeedka gobolka oo ay kooxda al-shabaab weli ku xoogan tahay taliyaha hay-adda nise cabdulaahi maxamed cali sambalooshe ayaa isku duba riday dagaalkan lagu doonayay in kooxda loogu ciribtiro guud ahaan gobolka hiiraan oo inta badan bariga gobolka hore looga saaray taliyaha nise sambalooshe oo qaybsamaha xafiiska madaxweynaha soomaaliya iyo arrimaha ciidanka deegaanka cali jayte cismaan taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka taliyaha qeybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka guddoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad wehliye iyo saraakiil kale ayaa si wadajir ah ugu sugan furumaha hore ee dagaalka kuwaas oo hogaamin doona gulufka kale ee kooxda looga saaraya deegaanada ay weli ku harsan yihiin ee gobolka hiiraan mas-uuliyiintan ayaa faray saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ku sugan deegaanada furumaha hore ee gobolka hiiraan inay heegan buuxan galaan si cagta loo mariya kooxda al-shabaab oo weli ku dhuumaalaysanaya qaybo ka mid ah gobolka hiiraan
ya haddaan idin horkicin guriga igu taal hal arrinna waa idinku darayaa meesha aan shabaab xabadda kula ridno oo aan shabaab ugu tagno cid kastoo joogta waa shabaab cid kastoo joogta shabaab waa waayo aniga maan tago adiku maa tagtaan maa la joogi kartaan cid kastoo loogu tagaa shabaab ilaahay ha ciqaabo ninkii shabaab ninkii ologla ah badbaadiye
cadowga cadowga cadowga yaan la dhayalsanin yaan la dhayalsanin ayadoo qof kasta og yahay in cadowga uusan sahlanayn horta saas u diyaargarooba ee gala laakiin idinkaa ka xoog badan intaad uga xoog badan tihiin farsamadaad uga xoog badan tihiin xaqaad leedihiin dhulka ciidda iyo carradaa idin helinaysae dagaalka idinkoo xoog dhammaystigala raaraarac ayaan lagu gelin dagaalka yaan layda xaman dagaalka waa ku xanuunsan kartaan xabaanna waa laydinku geli karaa laakiin nimankii waa waa baqdeen iyo waa biiqeen iyo maxaanku dhaha gadaalay u soo gurteen iyo ree hebelaa ka baxay iyo hebelaa ka baxay iyo hebel ma gelin waxaas waxaan rajaynaya inay meesha ka dhammaato dagaalka xanuun uu leeyahay oo dabcan waa lagu dhaawacma oo xinjiro uu leeyahay oo wax walba uu leeyahay laakiin in layda xanta ma rabno dagaalkaas guulaan idinka rajaynaynaa waxaan aad ugu faraxsanahay anigoo ah taliyaha ciidanka dhulka soomaaliyeed in aan maanta la joogo dadkii bilaabay halganka iyo adkaysiga iyo in la iska dhicin karo cadowga khawaarijta ah soomaali dadkii u bilaabay inaan la joogaan maanta ku faraxsanahay aadna aan maxay ahaydee uga mahad celinayaa dadaalka iyo juhdiga ay sameeyeen oo runtii soomaali baray in dhul intaas la eg laga xorayn kara cadowga nabad loogu noolaan karo waan ku faraxsanahay arrintaas waxaad og tihiin dagaal marka la gelayo waxaa loo baahan yahay muwaafaqo haddii qalbiyada dadka aysan mid ahayn dagaalka laguma guulaysto sababta dagaalka loogu guulaystay koowaad waa in qalbiyada dadku ay hal mida yihiin oo israacaan waxaan idinka codsanayaa sida madaxdiinna ay qalbiyadooda hadda isugu wanaagsan yihiin isu raaceen in dhammaan ciidanka iyo colka iyo kulli qalbiyadiinnu isu raacaan ergeygii macawisleyda oo aad og tihiin wejigii koowaad inuu dagaalka halkan ka hoggaamiyey maantana anigoo wejigii labaad inaan halkan ka hoggaamiyey rabo soomaaliya soomaaliya cadowga cadowga aadaa u mahadsan tihiin waxaan ku jirnaa diyaargarowgii ugu dambeeyey waxaan rajaynaynaa inaan difaaca ka baxno waxaan rajaynaynaa inaan weerarka galno sow diyaar uma nihin waxaan rabnaa in midnimada la ilaaliyo awalan in midnimada la ilaaliyo uurkoola ugaarato waxaan rabnaa midnimada in la ilaaliyo wax kasta oo caqabad ku noqon karo dagaalka iyo halganka iyo xuraynta khawaarijta inaan xagga iska dhigno qofkii qof wuxuu qabaa uu xagga dhigo dhammaanteen aan noqonno mutatawiciin u istaagsan dagaalka inaan galno ilaa aan ka guulaysan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya ayaa soddon sano kadib si casri ah u dhisaysa isbitaalka forlanini lazareti maxamed deeq yuusuf ayaa warkani inuu eegaya wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya oo muddo soddon sano ah kadib bilowday burburinta iyo dhismaha qaab casri ah cisbitaalkii hore ee dowladda ee lazareti ee degmada cabdulcasiis ee gobolkani banaadir dhismaha cusub ee maanta lagu bilaabay cisbitaalkii hore ee dowladda ee lazareti waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka cisbitaalka lazareti iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday maamulka degmada cabdulcasiis ugu horeyn agaasimaha cisbitaalka lazareti maxamed jacfar oo ka warbixiyey qorshaha iyo sidoo kale hawsha lagu bilaabaya dhismaha cisbitaalkii hore ee dowladda ee lazareti iyo qaabka ugu soo bilowday cisbitaalka hadda waxaa shaqeeya macal wasiir qeybo aad og tahay oo afar qeyb ah qaybta dhimirka ragga iyo qaybta dhimirka haweenka oo dhowaan xarigga laga jari doono sidii maalin dhoweyd aad noo ballan qaaday iyo qaybta t b-da oo soomaaliya oo dhan riveral u ah raasasar ilaa raaskamboona loogu yimaado xarunta shaybaarka saxda ah ee t b-da adkeysiga qaaxada lagu daaweeyey m d r-ka iyo qaybta quudinta ilmaha oo loo yaqaano stabilization center iyo qaybta loo diyaariyey hooyada iyo dhallaanka oo waqooyiga muqdisho cisbitaalka keliya ee waqooyiga muqdisho hooyada iyo dhallaanka kofargarayn doono uu noqon doono oo iyadana la rajeyn doono mar dhow in xarigga laga jaro haddana qaybta aan joogno waa dhismayaashii duqa ahaa cisbitaalka oo la duduminaayo oo aan ka shaqaynayna saakay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan hadda kadib ay bilaabi doonaan in ay dib u soo celiyaan kaabayaashii caafimaadka ee dowladda soomaaliya isagoona ugu digay ama baaq u diray dadka qayb ahaan ka degan dhulka cisbitaalka dowladda ee lazareti in ay si dhaqsaale ugu guuraan si dib loogu soo celiyo hanaankii caafimaad maanta waxaa si rasmi ah ugu bilaabatay isbitaalka forlarini howlo shaqo oo baaxad leh ujeeddada ay tahay in la nadiifiyo dhismayaashii hore qadiimka ahaa iyo dhirtii iyo wasakhdii in laga nadiifiyo kadibna la dhagax dhigo dhismaha isbitaalka iyo maaragtay coljeynki in la dhagax dhigo ay ku xigi doonto waa wax muddo badan aan sugaynay muddo badanna laga soo shaqaynayey foolxumo ayay ku ahayd caasimadda in isbitaal forlarini oo sentarkii magaalada ku yaallo muxuu ahaa ay ka muuqato saamayntii burburka ka soo gaaray iyo dayac fara badan inuu ka muuqday dhir fara badan iyo maaragtay dhismayaal qadiim ah iyo maaragtay inay ka dhex muuqdeen taasna amnigana ay saamayn ku yeelan kartay iyo dadka ka shaqeeya isbitaalka amnigooda iyo sidoo kale bilacda magaalada ay saamayn ku yeelan kartay taas waxaan rabnaa inay soo gabagabowdo maanta horeyba isbitaalku waa shaqaynayey sida agaasimaha uu sheegay qaybo badanaa shaqaynayey hadda waxaan rabnaa in derbi qurux badan lagu wareejiyo isbitaalkana la dhiso qaybaha hadda shaqeeyana qaybihii kale ee ka dhinaa lagu soo kordhiyo ayaan doonaynaa dhowaan hadduu ilah yidhaahdo dadkii intii muddadii burburka lagu jiray ee isbitaalka uusan si fiican u shaqaynaynin deganaa wakhti idinku filan waad soo qaadateen waxaa la joogaa xilliga isbitaalka uu idiin shaqayn lahaa haddii shalay aad deegaan ka dhigateen maanta isbitaal ahaan buu idinkugu shaqaynayaa maamulka gobolka banaadir ayaa dhagax dhigay waddo interloog ah oo laga hiray degmada kaaraan maxamed nuur ayaa warkani inuu faahfaahinaya gudoomiye ku-xigeenka amniga ee siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed diire yabo iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada kaaraan mudane faarax cadaani ayaa maanta waxay dhagax dhigeen wadda interlog oo dhex marta waxda wajeer ee degmadaasi waddadan cusub ee maanta la dhagax dhigay ayaa la filanayaa inay fududeyso isku socodka bulshada iyo sidoo kale gaadiidka iyadoona kor loo qaadi doono bilicda degmadaasi waxaana munaasabadan dhagaxdhiga ka qayb galay mas-uuliyiin ka soctay maamulka gobolka banaadir odayaal dhaqan iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada degan degmadaasi iyagoona qaarkood kuwa hadle ku booriyey inay bulshadu ay sii wadaan dadaalada horumarineed ee ka socda degmada kaaraan waxaana bilowga halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada kaaraan mudane faarax cadaani madana guddoomiye aadan kaaga mahad celinaynaa wadadaad noo dhex- noo dhagax dhigaysa maanta waddadan wadda aada loogu dhib qabo ayay horaa looga sheekeeyey haddeertaan aan hadda joognana waad arkaysaa busta ka socoto mar dhowna waxaan rajaynaynaa ayadoo qurux badanoo lagu shaaha cabaayo inaanu xarag jarto waxaan kaloo oon aan- aan aada u qurxinay marshabiyeedkii jiirada kasoo bilaabo ilaa i suuqa waxaa ku socda interloog dadka bilimada degan oo ganacsiga sida hortooda interloog u saartaan waddadii ceelcadda tagayso oo xaalo casir laamiyada ku eg cadceed baan u helnay habeenkii aad ayay u aftiinaysaa wadooyin kale wadooyin kale oo ay- ayadana shaqadeeda gabagabaa oo marnawna xarg jari doonto interloogana way socdaan dhanka kale goobtaasi ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee waaxda nadaafadda iyo bulicsoolinta maamulka gobolka banaadir mudane maxamed suudi iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada kaaraan suldaamo axmed iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadka deegaanka
kaaraan marxalado kala duwan ay soo martay runtii shiribkii maamul suldaanaha shiribka aada u taqaanee ay soomaali hore u sheegtay ee kaaraan dadka waa okeed karboona mugdi waa okaa kaahi hadda u yimid macnaha iftiinkii iyo kaahi waagaas odayaasha ay sheegeen hadda u yimid macnaha marka kaahiina yoon ka demin
doorashada qof iyo habal erkaana saa ku tihiin doorashada qof iyo cod saa ku tihiin saa ku tihiin marqaati adaa kee warka geey waxaan kaa rabaa dadka adigaa geysi iska fiiri dheero dheerdheera dhex taagan tahay iska fiiri bilicda iska fiiri nadaafadda kaaraan waxaan barnow ku tusaynaa isudoona ciid lagu argo interloog jawaabu ciyaar waxaan ka mid ahay haweenka aad uga shaqeeya nabadda iyo amniga gobolka banaadir mas-uulna ka ahay waxaan kuu sheegayaa dumarka shaqooyinkooda iyo dhowrista amniga iyo bilicda iyo wax walbo itusii taabsii waayo ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka amniga ee siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed diire iyabo oo dhankiisa ka hadlay ayaa waxa uu ammaanay shacabka dega degmada kaaraan isagoona dhankiisa ku booriyey inay sii wadaan dadaaladan horumareed ee xilligan ka socda degmada kaaraan sideedaba dowladda hoose iyo gobolka banaadir wuxuu ku taagan yahay degmadii wax qabsanayda in wax lala qabto la garab istaago hadday tahay maaragtay ee, caga- cagafcagafyadii hadda oo maaragtay uu uu ka hadlaayo guddoomiyuhu haddii ay tahay dhaqaale in lagu taakuleero hadday tahay talo in lagu garab istaago intaba degmada horumarka samaynayda oo shaqaynaysa oo maamulka iyo shacabkeedu ay isku xelan yihiin oo rabaa inay wax qabsadaan maamulku wuxuu u dhisan yahay inuu garab istaago garabkiina aan istaagayna haddii ay magaalada boosaaso oo xarunta gobolka bari waxaa la gelay gurigii oo deganaa argagixii ajnabiga ah ee la toogtay isagoo qarax dhigaya johor safari towres ciidanka ayaa qabtay mid ka mid ah ninkaasi xalay la socday kan toogtay kan oo isna dhaawac ah ayaa shacabka xogtiisa la wadaageen ciidanka dhammaan ajaaniibta shisheeye ayaa amaro lagu soo rogay baaritaana ayaana loo diray gurigii uu deganaa ayaa laga helay qaraxyadii ugu badnaa oo la doonayay in shacabka lagu hasuuqo agabyadii uu ganacsadaha iskaga dhigi jiray iyo dhammaan macluumaadyo muhiim ah halka aad naga dhegaysanaysaanna waa reedow jar markana warka dibidda sidaa lagu soo waramayo xamaas ayaa maanta sii daysay afar haween ah oo ka tirsan ciidamada israa'iil kuwaas oo ay ku bedeltay ilaa laba boqol oo maxaabiis falastiini ah isdhaafsiga oo qayb ka ahaa heshiis xabad joojin oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka shan iyo tobanka bilood ka socday khaza afarta qof ayaa la geeyey fagaaro ku yaala magaalada khaza oo ay ku sugnaayeen dad badan oo falastiiniin ah waxaana hareeraha ka taagnaa tobnaano ka tirsan ciidamada xamaas oo hubaysan waxa ay gacan hadiyeen dadka iyagoo dhoola cadeynayay ka hor intii aan la kaxaynin waxaana lagu qaaday gawaarida hay-adda i c r c oo uu geeyey ciidamada israa'iil askartan oo kale ah karina arriva daniel glibo nama levi ilere alba ayaa dhammaantood ka howlgalayay ku yaala agagaarka khaza waxaana afduubtay dagaalyahanada xamaas oo xoog ku qabsaday xuruntoodii intii u socday weerarkii xamaas oo ay ku qaaday israa'iil toddobadii oktoobar sanadkii laba kun iyo saddex iyo labaatankii waalidiintooda ayaa markii ay shaashada ka arkeen shacab iyo farxad la ooyay iyagoo si toos ah sii deynta ugu daawanayay saldhig ciidan oo ku yaala xadka magaalada tel aviv boqolaalo israa'iiliin ah ayaa isugu soo baxay fagaaraha lagu magacaabo hostage square iyagoo muujinaya farxadda sii deynta askarta oo ay ka daawanayeen shaashada weyn akhyaartaan dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibadda cawana soo gaaray waa aniga intaa cidduu warka iyaga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebooka ku leenahay radio johar sidaas iyo nabadgelyo